magaalada mombaasa ayaa waxaa laga helay gabar soomaaliyeed oo aada loo jir dilay islamarkaana aanan far nuuxin karin gabadhan oo u muuqatay meed balse ay naftu ku jirtay ayaa lasoo dhigay meel dugaafad ah waxaana laga dheehanayay waxyeello badan dad ehelkeeda ah ayaa sheegay in najmo cabdulaahi macalin oo la waayay sagaalkii bishan juun la arkay iyadoo miir daboolan ama suuxsan afka iyo sankana dhiig ka daynaysa kadib waxaa la geeyey isbitaal halkaasoo ugu dambeyn ay ku dhimatay booliiska mombaasa oo helay kiiska gabadhan ayaan ilaa iyo hadda si sax ah uga hadal kiiskan waayahan dambe waxaa soo badanayay tacadiyo u muuqda kuwo abaabulan oo lagula kacayo gabdhaha soomaaliyeed kuwaasoo ka fulaya kenya iyo soomaaliya gaar ahaan goobaha ay joogaan dowladda federaalka ciidamada shisheeye iyo maamulada ku daaban hay-adaha reer galbeedka ayaa doonaya in laga aqbalo xeer ay ku sheegayaan in dhibaatooyinkan wax looga qabanayo balse ay ku lamaanan yihiin dhagaro kale waxaana siyaasiyiin badan ay qabaan in ololahan dumarka lagu uusduugayo ay iyagu ka dambeeyaan culimada ayaa ku talinaya in waxyaabaha dhibaatooyinka looga gaashaaman kara ay yihiin dumarka oo ku dadaala inay ku nagaadaan guryahooda iyo in bulshadu ay ka dhiidhiso kuwa qandaraasyada kusoo qaatay falalkan